أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkafiidnimo faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan ooay mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho dowladda radada masar ayaa ka cagaajidaysa ka qaybgalka duulaanka kufaarta afrikaanta kadib markii gaalada reer galbeedka ay joojiyeen dhaqaala ay ku bixin jireen howlgalkaas maamulka islaamiga ee degmada boqaqable ayaa kulan la qaatay mid ka mid ah waxkaradka beelaha dega wilaayada hiiraan munaasabad lagu dooranayo nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waa habeenimo khamiista labaatan iyo labada bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho haddaba warbixinta warkaasi waxaynu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaha wilaayada banaadir waxay howlgal qarax ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa qaabilsan isdiiwaangelinta doorasho gaaleedka ah kuna qasbaya dadka shacabka inay isdiiwaangeliyaan qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka halka loo yaqaano baarha idhaafin ee deegaanka weydow ee magaalada muqdisho waxaana qaraxan allah fadligii uu geystay khasaare soo gaartay murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay saddex murtad oo uu ku jiro taliyihii maleeshiyaadka la beegsaday kaasi oo lagu magacaabi jiray ismaaciil carab sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah iyadoona dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay qaybo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay waxay imaanayaan xilli ay sii kordhayso khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo dhowaan ka dhacday duleedka deegaanka zabiid ee wilaayada shabeellada hoose bakhtigaah askarta kufaarta yugandha waa labaatan askari halkaa afartan iyo saddex kalena ay kaga dhaawacmeen oo toban ka mid ah uu dhaawacooda garaab yahay maleeshiyaadka riddadah ayaa dhankooda camaliyadda kaga bakhtiisay sagaal askari halkaa siddeed kalena ay dhaawacmeen gaadiidka ku gubtay camaliyadda waa saddex gaari oo kale ah gaari taaw ah gaari cabdibile ah iyo gaari haartoob ah dhanka kale qaraxa mujaahidiinta ay ka fuliyeen agagaarka siinka dheer ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaadka riddada booliska militariyo waxaana qaraxaasi ku dhawaacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka shabeellada dhexe qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka buurane ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan kufaarta burundi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari halka mid kalena ku dhaawacmay dowladda ridada masar ayaa ka cagaajidaysa ka qaybgalka duulaanka kufaarta afrikaanta kadib markii gaalada reer galbeedka ay joojiyeen dhaqaale ay ku bixin jireen howlgalkaas walaalkan cali yare ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda riddada ah ee masar ayaa lagu soo waramaya inay ka cagajiidayso ka qayb qaadashada duulaanka saliibiga ah ee isbaysiga eusom kadib markii dalalka maraykanka iyo midowda yurub ay joojiyeen dhaqaalihii howlgalkaasi ay ku bixin jireen warbixin ay shalay baahisay warbaahinta al-jaziira ayaa lagu sheegay in dowladda riddada ah ee masar ay haatan u muuqato mid ka cagajiidaysa ka qaybgalka tooska ah ee howlgalka eusom kadib markii la helay xogo arrintaasi laga dheexan karo jenaraal maxamed cabdulwaaxid oo ah falanqeeyo amni oo ay soo xiganayso warbixinta ayaa sheegay in maalgelin la-aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikanta ee caqabad ku tahay ka qaybgalka ciidamada masar ee howlgalkaasi falanqeeyahani wuxuu carabaabay in dalka masar uu si weyn uga walacsan yahay hubanti la-aanta dhaqaale ee dul hoganaysa duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya waxaana uu soo jeediyey in masar ay gebi ahaanba isaga harto howlgalkaasi warbixinta ayaa geesta kale soo xigatay websayteka sirdoonka faransiiska ee african intelligency oo jimcihii lasoo dhaafay shaaciyey in masar ay ka cagajiidayso ka qaybgalka howlgalkan una badan tahay in booskii loo qoondeeyey ay buuxiyaan ciidamada kufaarta burundi websayte-ka sirdoonka faransiisku waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada masar ay diideen inay ka qayb galaan ugu yaraan laba howlgal oo qiimeen ah oo ka dhacay gudaha soomaaliya kuwaas oo la rabay in lagu baroobeeyo ciidamada masar ka hor inta aan loo soo daabulin gudaha dalka soomaaliya taasoo warbixintu ay ku sifaysay niijab la xiriirta maalgelin la-aanta soo wajahday howlgalka ee u som bayaan ka soo baxay kulankii labada horjooge ee maamulada ridada ah ee qaahira iyo muqdisho ay dhowaan ku yeesheen magaalada al calameyn ee dalka masar ayay warbixintu ka shanqaraysay in marnabo aan lagu soo hadal qaadin nooca dhabta ah ee uu noqon doono ka qaybgalka ciidamada masar ee howlgalka soomaaliya ka socda walaaca hareeyey ciidamada ridada masar ayaa ku soo aadaya xilli dhibaato dhaqaale iyo mid amniba soo wajahday kufaarta eyusom kuwaasoo allaha fadligiisa mujaahidiintu ay jiif iyo joogba u dideen kuna go-doomiyeen dhufaysyadooda maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan ayaa kulan la qaatay mid ka mid ah beelaha dega wilaayadda hiiraan kulankan oo ahaa mid wadatashi waxa uu maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan la qaatay waxgaradka iyo dhaqanka beesha ujeejeen waxa uuna kulankan ka dhacay deegaanka rumey oo hoostaga degmada buqa qable kulankan ayaa laisku xog wadaarsanayay amniga deegaanka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira deegaanka waxuuna maamulka islaamiga degmada buqa qable uu waxgaradka beesha ujeejeen u ballanqaaday dhaqangelinta talooyinka ay soo jeediyeen iyo baahiyaha ka jira deegaanka qaar ka mid a waxgaradka beesha ujeejeen ee deegaanka rumey oo goobta kulanka ka hadlay ayaa u mahad celiyey maamulka islaamiga ee degmada buqa qable booqashadii ugu yimaadeen iyo kulamka muhiimka ay la qaateen wilaayada buqa qable is-afgaradkii meeshaan oonu iskugu imaanin waa isku afgaranay in la iskaashado dhibaatooyinka jira laiska kaalmeeyo laiska garab noqdo sidii loo siin lahaa wilaayada waa ka wada hadalnay waxaa kaloo ka wada hadalnay waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa diinta islaamka waxaa kaloo ka wada hadalnay iskaashiga ka dhexeeya wilaayada iyo beesha si afgarada wanaagsan ayuu ku dhammaaday meeshaan wilaayada iyo haddii ilaah yiraah beesha ujeejeen waa ku kulmeen hadda waa lakuu roon yahay waana isku afgarteen wax dhibaatala ma aha sida diinta loo kordhi lahaa iyo sidii allay lehe wax loo wada qabsa lahay waa isku afgarteen unukan waa ugu mahad celinay dhulkan waa mudan yihiin hadoo lakuu diidayna walaayada maanta maamulka boqo ah iyo tolkii dhammaantiisa iyo walaayadii wada kulmeen mahaddaas ilaaha iskale oo na soo waafajiya wixii oo alla ilaahay dhimanna allah noo dhammaystiro wixii noo dhammaystirmayna allah noo kaantaam yeelo iskoolka waxaan ka rabnaa in nagala kaalmeeyo in garabka nagula qabto dugsiga qur-aanka sidoo kale ceelka oo naga dayacan oo u baahan baraag dhismo afka oo u baahan waxaan rabnaa in nagala daryeelo nagala gacan siiyo tolka ayaan usoo jeedinay intaas walaayada aan usoo jeedinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadda afhayeenka golaha nuqabada wilaayadda hiiraan nabadoon cali maxamed cabaaisha oo qayb ka aha wafdiga deegaanka rumay booqday ayaa bogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada boqa qable iyo waxgaradka beesha ujeejeen ee ka dhacay deegaanka rumey insha allahu tacaala meeshan maantay waxaa ku kulmay walaayada islaamiga ee hiiraan iyo beesha ciise mudullood ama udeejeen xaafadada buqa qable oo uu hogaaminayo macnaha waaliga buqa qable uu hogaaminayo insha allahu tacaala waxyaabo fara badan ayaa looga hadlay waxyaabaha lala hadlayna waxaa ka mida saruqaadidda kolley ee shareecada islaamka sidii loogu dhaqmi lahaa ama sidii dadka loo gaarsiin lahaa diinta islaamka waxaa kale oo iyadana labeeya sidii maaragtay maantay waad la socotaan xaaladda jihaadku meesha uu maraayo maanta siraac ayaa ka jira ama caalamka ka socda gaaladiiyo muslimiinta u dhexeeya waxaa la rabaa dadku hadday muslimiin yihiin legdanka ka socda bariga afrika inay dadku si wanaagsan ula socdaan beeshuna way naga ballanqaaday arrintaas iyada ah waayo waa dad muslimiin ah waxaa kale oo iyadana laga hadlay ee dhirta la gurayo dhirta waa ogtiin dhibaatada ay leedahay la gurayo dhirta waxaad mooddaa waa xoolaheenni ayaa cuna halka geed qaali waaye marka la gurana wuxuu noqonayaa wax yar oo adiga dhowr doolar ah ayuu noqonayaa marka sidii loo ilaalin lahaa dhirta dadka dhirta gubaaya ee beec geynayana iyagane meel looga soo wada jeesan lahaa qodobadaas ayaa laga hadlay si cajiib badan ayaan u bogaadinaynaa waana wax loo baahnaa wayna ku mahadsantahan leenahay maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa kulamo joogta la yeeshaa bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga kulamadaas oo isku xog wareystaan maamulka iyo bulshada munaasabad lagu dooranayo nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inahaya jufada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiyey shareecada islaamka xafladda lagu dooranayey nabadoonka waxay ka dhacday deegaanka dumay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo waxgarad odayaal iyo martisharaf kala duwan oo qayb ka ah munaasabadda lagu doortay cabdi maxamed cusmaan oo ah naqiibka cusub reer xasan garaad kadib markii uu cuslaaday naqiibkii hore ee jufada reer xasan garaad beesha reer xasan garaad waxay soo saareen bayaan ka kooban qodobo dhowr ah waxaana goobta ka akhriyey macalin cabdicasiis shirar iyo kulamo gaargaar ah oo socday muddo isbuucyo ah oo u dhexeeyey jifada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow adkaynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ilaalinta midnimada beesha saddex waxay xaliyeen khilaafaad u dhexeeyey beesha afar jifadu waxay dooratay nabadoon cusub oo ah cabdi maxamed cismaan kaas oo ku hagaya ama ku hogaamin doona shareecada islaamka shan waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka ee nala deriska ee ku nool qaryooyinka aanu deriska lanahay in ay ku soo dhowaadaan inaan kula dhaqmayno soo dhoweyn iyo shareecada islaamka bayaanka waxaa soo dhoweeyey odayaasha reer xasan garaad waxaan soo dhoweyhaynaa naqiibka iyo nabadoonka guud odayaasha ol howlaha iyaga xil saaraay iyo dhaqmadayada waa soo dhoweyhaynaa waxaan kaloo u ducayhaynaa nabadoonka iyagii hore cabdulaahi xasan oo maanta xilkii wareejiyey oo wax ka doortay cabdi maxamed caraaye na waa u duceehaynaa wixii uu xasan garaad ku soo taray ilaahay ka amaalmariyo nabadoon cusub beesha layidhaha xasan garaad inay ku caleema saara shiikii hore oo wadi jiray cidda oo nabadoonka ahay asi loo faatixiyey gogasha ninka lagu duubi doono oo cusub cabdi maxamed caraay waayo gogashaan maanta nabadoonka cusub oo lagu duubayaa intaas waa u mahad celinaynaa nimanka oo tolka muslimka tolka oo nala jooga oo nin walba u dhashaawa og ogaana doona ogna maqlaaya mahad ilaahay ah iskale aan la koobi karin asagaan u mahad celinaynaa mahad aan la koobi karin alxamdulilah bacdallaahina waxaan u mahad celinaynaa walaayada dalka oo maanta nala joogta alxamdulilah waxaa kaloon u mahad celinaynaa nabadoonnada iyo naqiibada iyo odayaasha beesha xasan garaad bacdallaahi marka intaas u mahad celinno sida ay u sheegaan odayaasha culamaa udiinka dhammaantood khiyaarta iga horrayday sidaas waaye xafladdu waxay u furan taha maanta oo gogasha u taallaa oon ilaahay dartiis u dhignay gogasha ilaahay darti baan u dhignay ilaahay darti inaan ugu dhaqannana waa raadinaynaa insha allah xafladdu waxay u taallaa nabadoon cusub inaan caleeman saaranno cabdi maxamed cismaan galabta aan faataxaysano sidaasaa warkaygu ku kooban yahay naqiibka la doortay ayaa ka hadlay madasha wuxuuna ka codsaday reer xasan garaad inay la shaqeeyaan naga cabdi maxamed cara ayaa la yidhaa beesha reer xasan garaad war badan iyo oon arrimo badan oo la soo maray bacdigood inaan nabadoon u noqdo ay ii xil saareen anigu ma aanan jeclayn laakiin danta waa seebtoo hebelow qabo iyo hebelow qabo bacdigeed aniga faatixada la igu maray aniguna oon ma doorana ilaahaybaa oon amarkiisii ku noqotay aniguna inaan daacadda ilaahay iyo shareecada islaamka aan ku hogaamiyo mas-uuliyaddaas waa aan ka qaaday ilaahayna haddii alla idmo ha ii fududeeyo waxaa kelimad dardaarana ka jeediyey madasha naqiibka guud ee beesha ceyr ee wilaayada islaamiga ee mudug naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow sida loo sheegay xafladan waxay u furan tahay caleemasaarka nabadoon jufada xasan garaad oo ah cabdi maxamed cismaan marka koowaad waxaan leenahay nabadoonka soo dhawaaw weji furan ku soo dhawaaw gacmo furan ku soo dhawaaw marka labaadna waxaan leenahay ilaahay diinkiisa iyo kitaabkiisa kii ku dhaqa beeshaan ee ku hogaamiya ku hormariya allah ka dhigo xil weyn aa saarane xilkaas weyn moogtahay mas-uuliyadda dadku waxay maleen wax fudud wax fudud maaha waxaa laga yaabaa qofku haddii mas-uul uu noqdo danihiisa qaaska oo dhan inuu ka tago uuna ku dhiban yahay haddana loo haysto inuu ummadaan ayada ay u sarrifan tahay in loo haysto laga yaabaa mas-uuliyaddaasna ilaahay hala garab galo cabdi sidaasaan leenahay beesha xasan garaad waxaan leenahay mayow dadka haddii ilaahay uu mas-uuliyad dadka oo u sameeyo mas-uulkaas haddii lala shaqeeyo oo aan la dhibin ummaddu khayr iyo wanaagay gaarta waxaan leenahay mayow hadday ilaahay dartiis iyadoo idinka tahay danihiina idinkoo ilaashanaya ninkaa miskiinka aad kalifteen inaad si dhaba ula shaqaydaan inaad cadaalad ula shaqaydaan xasan garaada waxaan idinka rabnaa la shaqaydaan nabadoonka oo aan laga dhigin hankoolka maarata hankoolka baalka la yidhahdo subaxa cidduu ay ooda xanankaa ay ariga ku oodaydo alla soo baxaahaa inta ooda lagu oodaa meel isaga tuura waxaa haddana la tabaa marka ariga la oodi rabo maraaga iyo qansaxa iyo sarmaanka iyo bilcilka iyo lagu qabaayo labada ganood alla haddana la tabaa marka kalena cid cid dherkeeda lasaga tuura markii loo baahdo keliya inuu meel aado wax soo ganeeyo wax soo qabayo keliya aan nabadoon laga dhigin markasta nabadoon ha ahaado beelaha muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa alaaba doortan qaba ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh